eedyadaan ka faraxsanaa taariikh way arrintu taariikh way bakeetaa odayaasha dhaqanka ee dhallinyaro wala iswarsadaayaan adduunyadu wala taarikh laado taase taariikheed kuleytib hadda dheedin kuleyta habtiyaalkay fadhiyaan odayaasha dhaqanka mangmale inta dheedi intilaas hor fadheed iyo iyo dhallinyaro wasaaraduna way bani igmatay miskala unhayne walkastoo dhallinyarada fadaas intii maarka warkaasi suubin haddii la fado hadhowdi sida fadaasna qabto laakiin codsi oo ku kooyahay tii dhallinyarada oo koonfur galbeed waana ka ajiibni ka wasaarad ahaan weba kaloo mahadgaar aan intaan jeediya weli odayaasha dhaqanka iyo noo sii ajiibeen ana agtay kuwiinyiin meel baan ka arag qur-aan ii saaraar ii tufaan arag sababtoo ee la-aantiyo abaar waay iyona macnaha masqantiyo misheenas macna meel dhallinyaranka jira intii walha ka abaabulan laakiin laakiin meelo una markuuna seena ee barlamaanada kale meelo oo la xooggan iska sheegadaw runtii meelgaas ka gaabeen sababtoo ah dadka la fado oo meelasay oo walin suu dhaxsan waaya hadii ilaahay kala naqad koow marka codsigaasna way bafadeen intii oo oo ajiibtan tan kale hal shay ma dhiyaas mana may weelo doon ee way baytiin hadii la sinaar ee mustaqbalka dambe mustaqbalka dambe hadda bal roogeen unagu muslimka hadda tumishan sana deera ee ilaahay hegshay walaal qoro usilameen qoraa unago gaaladana tumisiyatani qoran marka halsheey masuuri galaas markiisan dagowtan waay baa amal nagateen anaa doqontan jira ah markaasee macnaha mustaqbal inta meeting ra-iisul wasaarayaal soddon afar jir soddon saddex jir adduunyada jiraan madaxweyne waba jiray afartan soddon shan soddon lix taaseen weeleen kidhiidhiya diida xoogga isna latiin